kale uu ka waramayaa ruuxa macaasida kabaaista samaynaya xaaladan samaynaya inaanu mumin ahayn an abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaahi ala kaade ana rasuul allah rasuulka alla sala allahu alayhi wasalama qaala uu yihi laa yazni zinaysan maayo azani ka zinaysanaya xiina yazni waktiga uu zinaysanayo walxaal huwa isagu muminun muminuu yahay yani ninka zaaniga xaalada uu zinaysanayo zinaysan maayo isagoo mumin ah walaa yadriqu waxali maayo asaariqu kuu duxeeye laa yasriqu marka u xalayo wax walxaal huwa muminu muminu yahay kasuuge u xadayaana waxali maayo xaalada uu xadayo isagoo mumin ah walaa yashrabu cabi maayo alkamra kamraga cabi maayo xiina yashrabuhaa shaaribu lkamrigu markuu cabaya kamradii cabi maayo wahuwa muminun isagoo mumin ah yani laxdadaa uu dembiga ku jiro وkاn abu hurayraa abu hurayra waxa waa yulxiqu maca gurida mid haleeshiye oo kuwaa ku dara walaa yntahibu marka yani siyaaqa hadalka waxaad moodaa in abu hurayre kalaamkiisa ayso min kalaam nabiy aanay ahayn laakiin riwaayaadka kale ayay ku caddahay inay marfuuca tahay ila nabiy sal llahu alayhi wasalam xataa jumlooyinka dambe walaa yntahibu boogi maayo yani qofkii lugbatan shay la boobo yani muhbadu waa maa yanhabuha waxa uu boogayo shayga laftiisii walaa yantahibu boogi maayo muhbatan shay yani boogi maayo shaygaasoo daata sharafin sharaf leh kaasoo yarfacu naasu dadku ay kor ugu soo qaadaan ilayhi shayga fiiha dhexdeeda absaarahum midahooda fiiha muhbada absaarahum walaa yartahibu boogi maayo muhbatan ay manhuban ama maa yulhab shayga uu boogayo boogi maayo shaygaasoo daata sharafin sharaf leh shaygaasoo yarfacu naasu dadku ay kor ugu soo qaadaan ilayhi isaga ninka wax boogaya fiihaa shaygaa uu boogay absaarahum indahooda ay kor ugu soo qaadayaan xiina yantahibuhaa marka uu boogayo uu dhacayo walxaal huwa isagu mumin mumin yahay bimacnaa shay sharaf leh oo indhuhu ay qabanayaan oo marka uu qaadanayo sidaa waxaweya indhaha loo soo raacinayo bimacnaa dee waa wax weyn oo sharaf oo indhuhu ay qabanayaan yani boogi maayo xaalada uu boogayo isagoo mumin ah wa fii xadiisi hammaam xadiiskii hammaamna waxaa ku sugnaa yarfacu ay kor ugu soo qaadayaan ilayhi isaga almuminuuna muminiintu acyunahum indhahooda bihaa shayga uu boogayo oo walxaal huwa isagu xiina yantahibuhaa marka uu boogayo mumin mumin yahay riwaayada kale waxay ahayd yani boogi maayo shay ay dadka muminiinta indhahooda kor ugu soo qaadayaan oo ay yeegayaan oo ay dhaha sii raacinayaan marka uu boogayo isagoo mumin ah wazaada waxa uu diyaariyey raawigu walaa yaqullu khiyaamayn maayo axadukum miskiin xiina yaqullu marka uu khiyaamaynayo walxaal huwa isagu mumin mumin yahay yani guluulka asalkiisa waxaa la idhaahdaa alaqdu min alqaniimati qabla qismatiha marka maal iyo xoolo laga soo qaniimaysto gaalada ee dagaal iyo xoog lagaga soo qaato waxa ay dadka qaarkood haniimadaa kala baxaan qabla alqisma intaan loo qaybin haaniyiinta iyo mujaahidiintii soo qabsatay sunadu waxa weeye in waxa weeyaan yani shan meeloodo meel malasi waxa weeyaan meel loo dhigo ilaah iyo rasuulkiisa oo masaalixda caamka ah lagu bixiyo afarta meelood ee soo hadhana dee raggii mujaahidiinta ah ee soo qanimaysta loo qaybiyo marka qabla alqisma intaan la qaybin wixii laga qaataa waa guluul yani waciid iyo goodi adag ayaana kusoo arooray iyo cadaab waxaan u shamlisanayaa khiyaamada oo dhan cumuuman wax alla wixii maal caama wixii laga qaato biduuni idan iyadoo la ogeyn ee laga xado si dargoodiya guluul baa lagu sifeynta waxa uu yihi marka walaa yaqulu khiyaamayn maayo axadukum miskiin xiina yaqulu marka uu wax khiyaamaynayo walxaal huwa isagu mumin muminu yahaye fa iyaakum iyaakum iska jira oo iska ilaaliya ay ixdaruu min hadihi lumuur weya fa iyaakum idinka ayaan idinkala digaya iyaakum idinka ayaan idinka digaya waa taxdiid iska jira oo iska jira weya bimaanaa arrimaha sidaad arkaysaan hada alxadiid يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحو كان في إيمانك وهو مؤمن بأن لقفك عاقل عاية مع سنة سنينه ومثلا أما الزلابة أما قصوة أما السرقة أما قصوة أما خنبة أما قصوة وحن هو كبائر الذنوب ويقولون حلقة من كبائر وصغائر markaa nabiga sal llahu alayhi wasalam ruuxa kabaairtan samaynaya xaaladda uu samaynaya kabaairtan iimaankii waa ka afki maxaa looga jeedaa markaa nafyu liimaan fi hadihi lmunaasaba imaamu nawowi markuu xadiidkan ku sharxayay shadu saxiix muslim waxa uu yiri مجلد الغرب هذا الله وقف القدم يسبح فالقول الصحيح الذي قاله المحققون قولك الصحيح يا محققين بأن هذا وحوي أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان إيمانه إلهي مسلمون منك معاصينا بالسمين ما يؤيد إيمانك كل من سنين هو كامل الإيمان وحوي ذا وقت له معاصينا كل احتمال إيمانك سوى نقصان ما كامل الإيمان هو الحال هو مؤمن أي كامل الإيمان إرها أين قالوا به ويعني خوارج وكله من السعودية اليوم أيوه كما يتبرد السجال السورية وفي على السلامة وحلا لكن من أبو أهل كل وحياي كمال الإيمان أيا كم السلامية نقصان الإيمان في تفوت من الله تفوحا باطلين سوريا يعدو إلهي سبحانه وتعالى مع سبيل ويعني إيمان في كامل يعني وإلهي مقدرين يمحي يقربك الأبيه وما قدر الله حق قدره marka waxa wy macnuhu waxa weeye ay muxaqiqiintu yidhaahdeen maxaasidan samayn maayo wahuwa kaamil iimaan isagoo iimaankiisuu dhamaystiran yahay وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومقداره كما يقال وحنا كم تقول ألفاظ لألفاظ وقول إطلاقه شيء الذي يزيد من الذين يدعو لكن يمقصد كلمة إذا لم يعني نفي كماله ومقداره يعني وحل عسية ذاتي في أكل الشماعات وكمال في سيدي وطرقية فضلك الضغنين هيا العسين يا أولي فضل هوصل وبصنعك وحل الواصل الله إلى هذا كلا لا علم إلا ما نفع حين لم يكره كوح أنطحان نافعا ويان ما قد يحين واجه لكن علمك كامل كعب فيه وما نفع وكوح iyo sidoo kale sida loo yidhaahdo imaam nawowi walaamaanay sharcibi maalmo ma jira geela mooyaane marka maalmuu jira aan geel ahay oo xolo kale waa la dhaqdaa laakiin dee maalka qiimaha iyo qadarka weyn waa geelka ee kaamilka unba loo jeeda sida loo yidhaahdo walaacaysha ilaa caysha alaakhira ayuu imaamkuyidi yani nololyama jira ilaa taakhira mooye way jirtaa nololaan aakhiraha ilo adduunyaduba de waa nolol laakiin nolosha kaamilka ah ayaa hadda aakhiro waina daar alaakhira lahiya alxayawaanu law kaanuu yaclamuun يعني حياتنا كاملة هي أبقى آخرة فلو ما تتأجيل مثلا معناها وحي الإمام كبسوقة في أمثلتها ونفي هي حياة سيدة قطع عليه وأن يوتي بالنفي الأصلي والنفي الكمال والله حلم إلا ما نقع علمي كلمة نشر ما النفي الأصلي نشر لكن هو نفي الكمال علمي كامل نشر إلا ما نفع سنوات الأمور أخرى وبمعنى أصل الإيمان بل يوجد يا ما هي وكمال الإيمان بالمصامي culimadu waxana yani xamiga ay xadiidka ku xambaarayaan nafyulkamaal waxa u sababa si la isku waafajiyo nusuusta kale waayo caadada ahli bidca waxa ka mid a iyagoo nusuusta sharciga ma shamciyaano ma fuliyaan ismana waafajiyaan waxay nusuusta ku eegaan bicaynin cawraa il cawran bimacnaa jaanibna way ka qaataan nusuusta ahli bidac sida khawaarijda iyo wixii la almaara jaanibna way ka tagaan وقوارثه لنصوص وحيد كل الأدب نصوص وحيد ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا ما تكون بالصلاة روحي كثر في إلى أن معاصرة هي إذا نوبي كبائر إلى صاحبها أنا خالد مخلد في النار نصوص شناتعة رحمة الله هي وحوي الرجاء في سنتي وحوي الأبد المايا إذا حتى كنت الماء مثقال ذرة من الإيمان قفت أي قلبي ستبقى قطعي إلى الله تكوارين لك تطاري توحيش لك تطاري لكن هذه السنة نصوص طويلة العيان وليس وافتيان نصوص خلاف نحن نشوف لكن إما كالنبي كما وحى ووضح باري إنه كون هيجينا نصوص كلا كثير الشيء يقصد من المؤمن أهل الجنة المقرية حتى يسوه كبائر في سنين حديث أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن صعد qofka laa ilaaha ila allahu maxameda rasuulullah yidhaahda ee ku camal fala ee mu'min ah ee tawxiid leh jannada waa gelaya wa in zanaa wa in sark iyo wa bani aadam hadduu zinayso waxna ha xado oo xataa zina iyo sarida hadday ka timaado jannadii waa gelaya ba nabigu sal alay abu dar wuu ku celceliyey oo nabigu wuxuu ku yidhi wain zanaa wain sark wain zanaa wain sark markii dambe nabigu wuxuu yidhi kama fi saxiix wain ragima canku abi dar walow abuudar santiisa haka gooroobi bimacnaa walow abuudaryaanu raalliba ka noqone wainzana wainfarj sanadii geli marka halkaa waxaa laga fahmayaa dee qofkii isagoo macaasi iyo kabaa'ir la yimid xataa jannadii inaanu ka qarin oo laga xirmaaninayo waxaa ka mid a xadiidkii cubaada ibnu saami nabiga sal allahu alayhi wasalam saxaabadu inay kula baayacsadeen inaanay jilaysan oona waxba xadin oo kabaa'irta iyo macaasida oo dhan ay iska ilaaliyaan fi akhiri alxadiid faman washa minkum faajruhu cala allah waman facala shayئa min dalik facuuqiba fi dunya fahuwa kafaaratu ومن فعل ولم يعاقب فهو الى الله تعالى ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. حديث عباده اخذتي سوحها. صدق وحيابها صلمتها كسوة بحر ee kabaa'irta iska ilaaliya ee waajibaadka la yimaada faajruhu cala allah abaalkiisa alla ku leeyay laakiin qofka ku dhaca waxyaabaha wax kamida dinadii ama sariqadii ama wixii lamidka ah qofka ku dhaca facuuqiba fi dunya ee adduunyada lagu xadeeyo lagaga jaro xadkii sariqada xadkii khamrada xadkii waxaweye zinada adduunyadii xadkii lagu ogo fawa kafaarati kaasaa kafaarada oo lagaga tirtirayaa oo dee adduunyadii baa lagu cadaabo lagu ciqaabo lagaga jaray kabiiradii waman facala walam yucaaqab ninka waxyaabaha lasoo sheegay zina ama sariqa ama wax lamida sameeyey ee lagu ciqaabay bimacnaa adduunyadiina aan lagu xadin oo xagkii lagu oogay fahuwa ila allah ilahay xaggiisa buu badilay oo in shaa cafaa canhu wa in shaa cabdaba hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya hadduu doonana waa iska cafilaya rabbi subxaana marka halkaa waxaa laga qaadanaya qofkii kabaairtii isagoo la yimid sida kuwa xadiidkan kusoo arooray duradii iyo sariqadii iyo wixii lamidka ah haddana inuu yahay taxta almasiira oo ilaahay hadduu doonana uu ka goynayo laakiin jannada wuu ku dambaysiinaya xataa hadduu jahannamo kaga soo jaro jannada wuu ku dambaynaya maragiisa wixii ku dhintay ama hadduu ilaahay doono kaba goyn maayo deeqdiisa iyo raxmadiisu kaga dhaafaya oo jannada buu hore ku gelaya waa labadaa mid in shaa cafaa canhu wa in shaa cafaba فحسن انظر الى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ilaahay ma dhaafo in shirki loo sameeyo oo qofka shirki ku dhinta ilaahay keyrkiisa babaraya caabudaya ka kaalmo dalbaya cibaadadu ilaahay lahaa keyrkii u sarfiyey qofka shirki ku dhinta ilaahay kama dhaafo وغير مخلد في النار ابدا laakiin rabbi waxa uu wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii intaa ka soo hadhay ilaahay ciduu doono waa u dhaafay jeesjinada iyo sariqada iyo khamrada iyo kabaa'irta xadiidka kusoo aroortana waa maxay waa maa duuna dalik ishraaq ma mar hadday maa duuna dalika aanay shirki ahayn waa taxta almashiica liman yashaa oo hadduu ilaahay doonana waa u dhaafayaa hadduu doonana intuu naarta kaga soo gooyo kasoo maydho ayuu jannada ku dambaysiinay لكن عقيدة أهل السنة والجماعة مرنبة صاحب الكبائر إلى نوم ما تذكر الزوري ما ترى الكوارث لكن واحد يقول واحد يعني يوجي ليرين من كمال الإيمان لا تهضيبه وطلب إلى الكوارث فرد يحيش بنتين وشنبه وسطن بيضين وحكروا بحم ذلك على المستحيل مع علم التحريم yani marka laga yahay imaanku waa ka duulay lakin kamaasku waa sidaa daahirka ah ee waxa weeyaan caqiidku ahlusuna waljamaca ay tahay waxa se nafyigu uu noqon karaa calaa daahirihi nafyi asli inuu islaamnimo imaankiba ka duulo gaaloobay goorma ida istaxalla dalika maa cilmihi bitaxriim isagoo og taxriimkiisa hadduu xalaafsan zinadii buu yiri waaba xalaal xaaraamna maaha marka jawaab gaalooday wahuwa muumin waxa weeya waa asli iimaan baa ka duuyey waa gaalooday finaar baanu noqonaya qaalida muqallada fiha abada in lam yakun ila allah haddaan
باب لا يندب المؤمن من جحر المرتين روح مؤمن كأقد لك مود قليل الله بشهر marka looma jeedo godkii caadiga ahaa ee xisiga ahaa ee bahaluhu ay gelayiin looma jeedo laakiin waxaa laga kinaayoonaya oo loo jeeda
qofka mu'minka ah laba jeer lama wada dago oo lama wada khiyaameeyo qofku yacni mar hadduu dago marka labaad wuu iska garanaya bimacnaa ruuxa mu'minkii waa qof mutayaqid oo fatin ah waa qof soo jeeda oo baraarugsan oon hurgin oo hadduu qofku mar dago mar labaad aanu degi karin waxay soomaalidu odhan jirtay mari dago allaa dago mar labaad fay dagana anaa istagay may ahayn marka calaa kulli xaal waxa weeyuun qofku mar labaad inaa inuu yahay qof dee mutanabihoo soo jeeda baraarugsanin baa loo jeeda عن ابي هريره وعن قولي ابي هريره رضي الله عنه الى ان الله كاد عن النبي النبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال ان النبي يقول لا يلدغ المؤمن روح مؤمن كان لك مقنينه من جحر جث كليا لك مقنينه واحد كليا مرتين لبشر يعني روح مؤمن كان جث كليا لبشر لك مود قنينه بمعنى قف مؤمن كان لبشر لمود الدقه مر هدو دقمه مر كلباد وسوشي داوي baab fi lwaswasati fi liimaan baabkana wuxuu ka waramayaa iimaankii qofkii in shaydaan ka waswaasiyo oo tashuur shaydaan u soo galo can abi hurayraa abi hureyra waxaa laga wariyay radi allahu canhu ilaahay raalla kaade qaala inuu yihi jaaa naasun dad ayaa yimid oo min asxaabi nabiyi nabiga asxaabtiisii ka mida sal allahu alayhi wasalam ayaa ila nabiyi nabiga u yimid sal allahu alayhi wasalam oo fasa'aluuhu nabiga waxay weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen inaa anaku rasuulkii allow najid waxaanu ka helaynaa fii anfusinaa nafaayaga maa shay baanu ka helaynaa yatacaadamu u weynaysanayo axadunaa midkayo an yatakallama bih inuu ku hadlo waxaanaan afkaba soo marin karin oo midkaayo uu aad iyo aad u weynaysanayo ku hadalkiisa ayaa naftayada ku soo dhacaya mararka qaarkood qaala waxau nabigu yidhi markaa waqad wajadtumuuhu ay waqad wajadtumuuhu yani xamsatu listifhaam ba xadsan oo miyaa hesheen kaa waa su'aal arrinta noocaasa naftiinna ma ka hesheen oo maydinku dhacday qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa qaala waxau yidhi daaka kaasi sariixu liimaan waaba iimaankii dhabta ahaa ee khaaliska ahaa marba haddaa arrintaa hesheen waa khaalis uliimaan waaba iimaankii dhabta ahaa waswaaskana dee sida riwaayaadka kale ay xadideen waxa weeye dee midkood shaydaanku intuu u yimaado ayaa ka zuuli maayo siduu leeyahy man khalaqa kada man khalaqa kada ilaa marka dambe ku idhaahdo hada allahu khalaqana faman khalaqa allah ilaahay isagayna abuuray ilahayna isagaya abuuray ilaa uu halkaa gaadho nacuudu billahi min ashayaan arajiim waamana billah marka yani waxau nabigu yidhi haddaad waswaaskaa hesheen waaba iimaankii dhabka ahaa haddaba waswaasku siduu sariixu liimaanu yahay kayf kayfa yakuunu lwaswaas min sariixi liimaan mkhtar maxaa markaa sarixuliimaan allah yubaarik fiik waxa waxa weeyaan min sariix aliimaan waa isticdaamuhum lihada shay saw shaygan aada iyo aada umay weynaysan oo ma yidhaahdeen rasuul may odhan rasuulkii allow waxaa naftayada ku soo dhacaya mararka qaarkood waxaanaan afkaba soo marin karin weynayntan shayga ay weynaysteen ee ay dhibsadeen ee afka aanay soo marin karayni waa sariixuliimaan waayo iimaankaas sariixi haddaanu ku jirin mabay dhibsadeen manay weynaysteen hadday doonaanna afka way soo marin lahaayeen yacni waxan sidan ay u dhibsadeen ee ay ula cuslaatay maxaa keenay inay la weynaato dee waa iimaanka qalbigooda ku jira marka imaamu nawowi sida xadiiska uu ku sharxay waxa weeyaan sariixuliimaanku waa isticdaamka weynaynta ay shaygan weynaysteen ay la cuslaatay ayaa iimaankooda daliilo ah haddii kale lamabay cuslaateen haddaanay sariixuliimaan qalbigooda aan u degin maba dhibsado qofka kale waay marxaladaa qofku markuu gaadho waswaaska iimaanka maxaa cilaajka iyo dawadu ay tahay axsan qofku markuu halkaa gaadho falyastaiz billaah ilahay ha ka magan galo baaraka allahu fiik haye dawo kale haye falyaqul aamantu billaah uma istaqim kumay jirin yani qofku markuu halkaas soo gaadho ha yidhaahdo falyantahi ha ka hadho horta oo waswaaska yaanu isa sii raacine halkaa ha ku joojiyo walyaqul aamantu billah hana yidhahdo ilahay baan rumeeyey waayo waa tarkiiman lishaydaan samboodayn bay shaydaanka u tahay iyo dullayn inaad tidhahdo aamantu billah ilahayna aad ka magan gasho baabun akbaru lkabaa'iri alshraaku billaah baabkana wuxuu ka waramayaa yani akbaru lkabaa'ir kabaa'irta ugu weyne inay tahay alishraaku biاllah ilaahay subxaanahu wa tacaala in cid kale lagu lamaaneeyo can cabdiraxmaan bni abi bakrata cabdiraxmaan bni abi bakra waxaa laga wariyey can abihi aabihii waxa uu ka wariyey abi bakra waa nufayc ibnu xaaris athaqafi radia allahu canhu ilaar alla kaada qaala inu yihi kunnaa waxaanu ahayn cinda rasuuli illah rasuulka alla ayaanu agtiisa joognay sala allahu calayhi wasalam faqaala markaa nabigu waxa uu yidhi alaa unabiukum ma idinka waramaa biakbari alkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu sii waaweyn ma idinka waramaa alaasan saddex jeer ayaa nabigu ku celiyey dabeed nabigu waxau yidhi alishraaku billaah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cid kale lagu lamaaneeyo iyo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo la caasiyo iyo wa shahaadatu zuur markhaati beenaalaha aw qaala aw qowlu zuur ama hadalka beenta ah yacni waa shakun min araawi o wuxuu kala garan waayey nebigu inuu yidhi shahaadatu zuur markhaatiga beenta ah iyo inuu yidhi qowlu zuur hadalka beenta ah markaa labadiiba wuu soo naqliyey markuu kala garan waayey wa kaana rasuulullah rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam muttaki'an kii shiqilaysan ee suxulkiisa saa ugu tiirsan buu ahaa wuu shiqilaysnaa fajalasa markaa uu soo sara fadhiistay famaa zaala kamuu zuulin yukarriruhaa inuu ku celceliyey nebigu sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhaahda alaa wa shahaadata azuuri wa qowla azuur alaa wa shahaadata azuur وqwl الzur yni inuu taa ku celceliye kamuu zuulin nebigu xatىa qulnaa ilaa aanu nidhi laytahu sakat alla muu iska aamusa taraxman calayh intaanu u naxno anu u naxariisanay yani naxariista nuu qabna darteed aanu nidhi rasuulku miyuu iska aamus u iska nas xadiidku markaa waxa uu tusinayaa awalan weynida ay weyn tahay markhaatiga beenta ah markhaatigu laba dhinacba wuu ka weyn yahay inaad markhaati beena furtaana waa adagihoo wuu culus yahay oo ma sahlana waayo nebigu isagoo aayar waxa weeyaan markii hore iska shaqilaysan oo ku tiirsan suxulkiisa ayaa markuu markhaatiga beenta soo gaaray intuu soo sara fadhiistay yacni waa liziyaadati lijtimaam arrintaa ihtimaamka uu siinayo darteed intuu soo sara fadhiistay ayuu ku celceliyay alaa wa shahaadata zuuri wa qowla zuur marka waxay daliil u tahay adayga ay adag tahay xaaraannimada la xaaraantinimeeyey markhaatiga beenta ah waayo waxaa laga yaabaa xaq muslim inaad ku heshood ku cunto dee nebiguna waxa uu tilmaamay qofka qica wax yar oo xaq muslim ah xaqdarra ku qaataa wuxuu qaatay uun qicatan min annaar qayb naareedunbuu goostay wax kale maad goosan qayb naareedunbaad qaadatay marka arrintaasi waa arrin aada iyo aada u culus waxa kaloo iyaduna aan ka dhicin xaqa markhaatiga inaad ku furto waxa xaqeed og tahay inaad diidda iyaduna waa arrin weyn oo dembi ah waayo rabbi waxa uhi walaa taktumu shahaada waman yaktumha fainahu aasimun qalbu yani shahaadada iyo marag iyo markhaatiga inaad furtaan ha diidin oo ha qarinina waayo ruuxa qariyaa waa ruux qalbigiisu dambaabay laba mas'alaba waa culus yihiin waxaad og tahay ee xaqa ah yani waa inaad maragga iyo markhaatiga wixii ilaahay kugu oga aad ku furtaa walow calaa anfusikum aw ilwaalidayna walaqrabiin ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilah walow calaa anfusikum ilaahay dartii markhaatiga waa inaad u oogto walow naftaadana ha noqoto cidaad ku markhaati furayso labadaadii waalid ha noqdaan aqaaribtaadiiyo kuwii kuu dhowaa ha noqdaan waayo ilaahayba cid walba kaaxiya marka ilaahay dartii maragga waa inaad u furto marka markhaatiga waa inaad waxaad og tahay aanad qarin kaasi waa midoo aad bai u weyn haddaad qarisana waa dembi weyn fi lmuqaabil waxaa ka soo horjeeda markhaati beena inaad furtaana way weynta taana iska ilaali oo markhaati beenaaleha noqon si aanad u noqon qof naar shaqaysta waxaa kaloo xadiidka nebigu uu ku tilmaamay inay jiraan waxa la ydhaha akbar alkabaa'ir horta dunuubtu marka hore waxay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir kabaa'ir dunuub waaweyn iyo dunuub sakaa'iroo yaryar faraqa u dhexeeyana waxa weeye kabaa'irta iyaga waxa lagu dhaafaa bitawba waistikfaar inuu qofku ka toobad keeno oo ilaahay istikfaar weydiisto ayaa kabaa'irta lagu dhaafaa laakiin dunuubta yaryaree sakaa'irta inaga dhacaysa iyaga waxaa lagu dhaafaa cibaadaadka aynu samaynana maydhaya weysadaa maydhasa salaadaa maydhasa soomkaa maydhaya yani waxa weyaan aljumca ila aljumca yani waxa kafaaraad oo lagu tirtiraya cibaadaadka aynu samaynano waa xasanaat maaxiyaat waa xasanaad tirtiraya wixii xumaana ina alxasanaati yudibna sayiaat oo nebigu sal lay slam waa kilahaa asalawaat alhamsa waljumcatu ila aljumca waramadaanu ila ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat alkabaa'ir yani salaadaha shanta ah jumcuhu ilaa jumcihiisa kale ramadaantu ilaa ramadaanteeda kale waxaa lagu tirtiraa intaa inta u dhaxaysa wixii dembi dhaca haddii kabaa'irta laga dheeraado maa lam tuqsha alkabaa'ir laakiin kabaa'ir haddii lala yimaado xasanaad kale dhaafi maayaane istikfaar iyo towba saxiixa oo shuruuddeedii wadata ayaa lagu dhaafaya oo shuruudu towbana waad garanaysa inaad dembigii faraha kala baxdo inaad ka murugooto ficilkaasi dhicidda uu kaa dhacay inaad go-aan ku gaadho dib inaanad ugu noqon inaad ikhlaas iyo khashyo iyo alla kacabsi uu yahay waxaa kugu xambaaraya towbada in haddii xaq bani aadam aad gashay aad qofkii xaqaa lahaa ka xalaashatay ama ugeyso marka faraqa udhexeeya horta sakhaa'irta iyo kabaa'irta waa taasoo midna xasanaadkaasa lagu tirtiraya midna towba iyo istikfaar ayaa daruuri u ah kabaa'irta haddaba xadaynteeda culimmadu xuduud fara badan ayay u sheegeen ibnu cabaas oo kale waxaa laga wariyey inuu yihi kullu shayin nuhiya canhu fahuwa kabiira wax kastoo la diiday waa kabiira waxaa kaloo uu yidhi alkabaa'ir kullu dembin khatamahu allahu tacaala binaarin aw ghadabin aw lacnatin aw cadaab waa dembi kasta oo lagu khatimay yani waciidkiia iyo goodigiisa laga dhigay naar ama cadho alle ama nacdal ama cadaab waxaa kaloo la yidhi waa kullu dembin qurina bihi waciidun aw xadun aw lacnun waa dembi kasta oo lala xidhiidhiyey goodi adag waciid shadiida ku soo arooray oo qofka faacilu hada demb waxa iyo waxaasaa ku dhacayo fi laakhira ama waxaa ku soo arooray xadin oo adduunyada ayaa xad baa yani laga jaraya sida zinadii iyo sariqadii oo kale iyo waa xuduudda ayuu soo gelaya xad baa laga goynaya dee waxaa la xadaynaya waa kabaa'irun maha sakaa'ir ama lacnad sida saxiixa ana waxa weeyaan in kabaa'irtu ay tahay marka ugu horreysa culimada waxay isku khilaafaan ma waxaa lagu tacriifiyaa bixaddin aw bicaddin kabaa'ir ma waxaa lagu qeexayaa bixaddin xad oo yani xadku waa tacriif lagu qeexayo waxa daabitkaala kabiira la yidhaha marka waxa weeyaan waxaa lagu xadaynayaa ma bixaddin ba mise waa bicaddin oo in la tiriyo caddigu waa cadadkii in la yidhaha kow laba saddex maxaa lagu yani xadaynaya sida saxiixa waxa weeyi inaan lagu xadayn karin kabaa'irta bicaddin tira la kow laba la yidhaha lagu xadayn kari maayo bal ibnu cabaas markii la weydiiyey yani xadiiskan ijtanibu sabca almuubiqaat kabaa'irta ma sabcadaasaa kabaa'irtu wuxuu yidhi hiya ila sabcu miati aqrab minha ila sabca yani toddobada waxay uga dhowdahay toddobada boqol wa fii riwaaya ila sabciin toddobaatankay uga dhowdahay macnaha wuxuu ku mubaalaqoonayaa uun wax toddoba iyo wax u dhow lagu soo koobo kabaa'irtu ma aha idan kabaa'irta waxaa lagu xadaynayaa maaha bicaddin eh waa bixaddin xadkeeda ugu saxiixsanna waxa weeye dembi kasta oo ama waciid goodi adagi aakhiro ugu soo arooray qofka faacilkiisa waxa iyo waxaasa la kulmaya fi laakhira ama xad adduunyo loo ballan qaaday in adduunyada lagu xadaynayo oo qofka waxada ama zinaysta ama sidaa sameeya xadkaasaa ka waajibaya oo laga jaraya ama faacilkiisa la nacdalo faacilu hada alficli waa malcuun malcuunu man hayara manaara alardi oo kale ama waxa weeyaan cadho ilaahay laga tartiibiyo khulaasadu waxay isugu soo ururaysaa shayga ama waciid aakhiro ku soo arooray goodi adagoo aakhiro ama xad adduunya uu ku soo arooray ama saaxiibkiisa lacnad iyo hadab iyo wax lamida laga tartiibiyo qofka ficilkaa sameeya waxay daliil u noqonaysaa inuu dembigaasi yahay kabiira min alkabaa'ir waayo hadduu yahay sakaa'ir dee lagama tartiibiyan xukunka intaa culays leen haddaba kabaa'irta lafteedii ayaa maraatiba oo kabaa'irtii waa mutafaawita fi lkibar weynida way ku kala tegsan yihin oo dee qatlu nafsi iyo ishraagu la mid maaha kabaa'irta kale walidaalika ayaa nebigu waxau yidhi alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma idinka warrama marka waxaad dareemi kartaa kabaa'irtii inaanay isku darajo ahayn ee ay sii kala culus yihiin sida saxiixaana waxa weeye akbaru alkabaa'ir cala aliطlaaq waxay noqonaysaa alishiraaku billah dembi la galo ka ugu weyni cumuuman marka laysku wada geeyo dunuubta horta waa ishirkiga waxa ku soo xigaa waa qatlu nafsi almuxarama inta kale culimmadu waxay yidhaahdeen markaa waa kabaa'iro waxaa loo qadaraya un akbar alkabaa'ir marka laleeyahay ay min akbar alkabaa'ir waxaa kabaa'irta waaweyn ka mida kaa iyo kaa iyo kaa laakiin kuwa ugu sarreeya waa un ishraaga waxa ku soo xigaana waa qatligii marka waxay yidhahdeen waa sidii afdal alacmaalka oo dee iminka akbar alkabaa'irkan axaadiis fara badan ayaa ay kala duwan yihiin oo qaar ishraagii qaar qatlu nafsigii tartiibta sida loo kala horreysiina waa kala duwan yihiin marka waxaa lagu xambaaray sidii afdalulacmaalkii qaarkood waxa weyan ay ugu soo horreysay aliimaanu billah qaar asalaatu calaa waqtiha ee aynu lahayn ama waxa weeyaan waa ikhtilaafu jawaab jaraa calaa xasabi ikhtilaafi saa'iliin waa jawaab kala duwan oo ku salaysan hadba saa'ilka xaalkiisu inuu kii hore ka duwan yahay wayna sii lahayn amaba waxaa loo qadarayaa afdal lacmaal ay min afdal acmaal waxaa acmaasha ugu fadliga badan ka mid a marka haddee mutasaawiba ahaan noqonayaan kuwo siman markaasanna waxay yidhahdeen wixii ka soo hadhay ishraaga iyo qatliga iyagu waa kuwa ugu sarreeye yani mintaasaa loo qadaraya waxaa loo jeedaa un min akbar alkabaa'ir waxa ka mid a oo inta kale waa mutasaawi can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariy radi allahu canhu ilaa raalaa kaada ana rasuula allah in rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada wax lagu halaago toddobada wax halaaga ka dheeraada almuhlikaat qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow wamaa hunna oo toddobada muubiqaatku maxay yihiin qaala waxau yihi ashirku billaah ilahay oo cid kale lagu lamaaneeyo wasixru iyo sixirkii weeyi waqatlu nafsi iyo naftii oo la dilo weeyi allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay u xarimay ilaa bilxaqi xaq mooye wa aklu ribaa ribadii oo la cuno weeyi wa aklu maali lyatiim agoonta maalkeedii oo la cuno weeyi watawallii iyo jeedsi la cararo weeyi yowma azaxfi maalinta lays haleelo gacmaha layskula tago zaxfigu waa dabada in lagu siqo marka maalinta yani gurguuradka ama siqashada ee gacmaha layskula imanayo gurguurad laysugu imanayo waa maalinta sooda laysdaro qofkii inuu cararo saaxadii macrakada ka ordin baa loo jeeda watawalli iyo jeedsi la jeedsado yowma azaxfi maalintaa qitaalka iyo dagaalka sooda laysdare lays haleelo inuu ruuxii cararo ayaa kabaairtii ka mid ah iyo waqadfu lmuxsanaati dumarka dhowrsoon alkhaafilaati ee iskaba moogan waxa la leeyahay almuminaati ee ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan oo zina lagu gado yani sida kuwa yidhaahda dumarka muxajabaadka ee masaakiinta ilaahay waxaw iyo rasuulkiisa rumeeyey cawradoodiina dadka muminiinta ah ka asturay iyo cumuuman dadkao dhan ba sida kuwa aflagaadeeye oo kale waayo dadka qaarkood ayaa maradka iyo cudurka qalbigooda ku jira dartii kuwa qaawanee cawradooda banaanka soo dhigay way ka nabad galeen kelmad ka odhan maayaan laakiin gabadh xijaaban hadday soo hormarto kun erey buu ka odhanaya iyo kun aflagaado waxaa laga yaabaa cirdigeedi iyo dhowrsoonaanteedi iyo sharafteeda inuu wax ka sheego waa marad iimaanka ayuu ka dhaawacay uu ka buka waayo hadduu hagaagsan yaho iimaankiisu kaamil yahay taqaawan ayuu ka xanaaqi lahaa laakiin tan asturan muu farageliye xataa iyadu dembi hadday leedahay yaa kuu dirsaday way ka asturan tahay waruma haysid iyadiiyo allaheed marka calaa kullin waqadfu lmuxsanaati alkhaafilaati almuminaat gabadh muminada oo dhowrsoon oo waxa lagu leeyahayba moogan oo walahayn khaafilaadku waa zinadan lagu tuhmayaaba kumay soo dhicin maskaxdeeda warba uma hayo markaa dumarka noocaasa zinada oo lagu gano oo la yidhaha waaday zinaysatay waxa weeyaan waa min alkabaa'ir toddobada lagu halaagsano waqadfu lmuxsanaati iyo dumarka dhowrsoon oo zina lagu tuhmo lagu gano la yidhaha way zinaysatay heblaayo iyadoo iska dhowrsoon dumarka alkhaafilaati iyagu iskaba moogan waxaan la leeyahay iyo zinadaba aan waru hayn almuminaati ee muminaadka ah baabun laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd yacni dabadee ha noqonina gaalo barhkiinba barhka kale qoorta uu ka guro can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalli a ka aada can nabiy nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nabigu yidhi fii xajati lwadaac yacni xajkii nebigu sala allahu calayhi wasalam muslimiinta uu ku sagootiyey waa majmacii iyo shirkii ugu weynaa ee nebigu uu muslimiinta kala hadlo ee boqolaalka kun isugu yimaadeen xajatulwadaac marka yacni sanadkaa xajatulwadaac xajkaa uu muslimiinta kusii sagootiyeyey waxaa nebigu yidhi wayxakum war hoogi waaye eh aw qaala ama waxau yidhi wayxakum hoogiinna eh marka midina waa kelimatu taraxum wayxakum hoogi waaye eh bimacnaa ha hoogin oo kale ka dhiganta hoogi idinkuma dhace midna waa kelimatu lcadaabo dee hoogiina eh ayay noqonaysa labadabana waxaa loo isticmaalaa yacni shafaqa iyo tawajuc qofkii oo dhinacna uga naxariisanayso dhinacna ka xanuunsanayso waxa ku soo socda taasuu markaa nebigu sidaa u dhaha waxa uu yihi markaa wayxakum hoogi waaye eh aw qaala ama waxau ihi waylakum hoogiina eh hooga eh laa tarjicuu ha noqonina bacdii dabaday kufaaran gaalaha noqonina yani markaa dee wayxakum iyo weylakum waa kelimad halqabsiga yani sida inakuba aynu luqadeena iyo lahjadeenna aynu kelimad aynu kusoo halqabsano leenahay unbay tahay mima yajri cala lisaan waxau yihi markaa laa tarjicuu ha noqonina bacdii dabaday kufaaran war gaalaha noqonina yadribu uu garaaco bacdukum barhkeen riqaaba bacdin barhka kale qoortooda uu garaaco war dabaday ha noqonina kuwa gaalooba oo barhba barhka kale qoorka uu ka gooyo idan qatlu riqaab in qoorta layska goraawo goormay gaalnimo noqonaysa maka axsant waa maxmuulun cala almustaxili lidalika alficl qofku hadduu xalaashado qatligii dee waa gaalo maxdi ah laakiin haddaan la xalaashan waxaa lagu idlaaqayaa marka oo lagu awilayaa kufru nicma war nicmada islaamnimada iyo barwaaqada iyo khayrka ilaahay idin siiye habafirina waa kufru nicma maha kufriga iyo islaamka inay kaga baxayaan amaba waxa weeyaan yani caaqibatu dalika tauulu ila alkufri gaalnimo ayay xidibteeda dambe ku dambeyn oo waatan la yidhahda almacaasi bariid lkufri yani karanjarada ama biriishka gaalnimada loo maraa waa macaasida sida macsiyaba macsiye kuugu dhiibayso kufri un baad uga dhaadhici haddaad ka joogsan weydo marka laakiin laga faa'iidaysan maayo qatliga iyo qitaalka mu'miniinta xataa dhexdooda ka dhaca asal ahaantiisa inuu kufri u yahay akbar ah waa kufri camaliya waayo waa camal min acmaali lkufaar laakiin kufri ictiqaadi oo diinta lagaga baxayo lidaatihi uma aha haddaan ictiqaadi iyo istixlaal la xidhiidhin waayo ilaahay laba daa'if oo mu'miniin oo dagaalamay ayaa haddana ilaahay wuxuu ku magacaabay inay mu'miniin yihiin oo ilaahay maxau yidhi wain aa'ifataani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahum marka wain aa'ifataani haddii laba qolo oo min almuminiina muminiinta ka midi iqtataluu ay diriraan oo dagaalamaan waa muminiin haddana way dagaalameen marka waxaad fahmaysaa sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun dee qitaalkii iyo dagaalkii muslimiinta dhexdoodu inaanu kufrigaasi kufrigii ictiqaadiga ahayn uu yahay kufri camaliya oo kii yaraa ah haddaan ictiqaad la xidhiidhin baab man rakiba can abiihi fahuwa kafara kana wuxuu baabu yahay ruuxa aabihii iska nacay cid kale ku abtirsadaa waa gaalooday can abi cusma waxaa laga wariyey qaal inuu yihi lama duciya ziyaadun ziyaad markii la sheegtay idicaagu oo wixii la odhan jiray yani waktigii hore jaahiliyadii hore tabaniga ninka oo ilmo aanu dhalin isu nisbeeyo isagu iska sheegta yani hebel aanu dhalin buu odhanaya waa fulaan ibnu fulaan dabadeed inadkiisiibaabu ka dhiganaya tabani baa la odhan jiray laakiin dee islaamku waa baabi'iyo ilaahay waa ki yidhi udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah yacni aabbayaashood ugu yeedha oo ninka ninkii dhalay ugu abtiriya sidaasa ilaahay agtiisa cadaaladda u dhow cid kale haw nisbaynina marka ninkan ziyaad ayaa waxa weeyaan la sheegtay bimacnaa waxa sheegtay cidaan aabbihii ahayn oo inan ka dhigatay marka can abi cusmaan waxaa laga wariyey qaale inuu yidhi lama duciya markii la sheegtay ziyaadun ziyaad waxaana sheegtay mucaawiye oo u nisbeeyey aabbihii abu sufyaan dabadeed wuxuu u bixiyey ziyaad ibnu abi sufyaan hadda aabbihiina muhan abu sufyaan oo ma dhalin haddana abu sufyaan ayuu u nisbeeyey marka waxa uu yihi markii ziyaad la sheegtay laqiitu waxaan la kulmay abaabakrata abaabakra ayaan la kulmay waa nufeyc ibnu xaaris saxaabigii xadiidkii hore ku jira radi allahu canhu ilaahay raallah ka ahaadee oo waxaa la yidhi xagga hooyada ay walaalo ka ahaayeen hooyo ayaa wada dhashay oo sumaye ayaa hooyadoodna la odhan jiray marka abubakra iyo ziyaad xagga hooyaday walaalo ka ahaayeen aabbahoodna waxa weyaan cubayd waxa weyaan ziyaad aabbihiina cubayd baa la odhan jiray marka addoon baan u ahaa marka wuxuu yidhi ziyaad markii la sheegtay loo nisbeeyey cidaan dhalin waa abu sufyaane ayaa waxaan la kulmay abaabakra oy xagga hooyada ka walaal ahaayeen nin saxaabiya oo dhowrsoonoo warac badanna ahaa faqultu lahu waxaan ku yidhi abubakra ma hada aladii sanactum war waxaanad samaysaan waa maxay abu bakrow waxau yihi markaa inii anigu samictu waxaan maqlay sacad bni abi waqaasin abu cusmaan baale waxaan maqlay sacad ibni abi waqaas oo yaquulu leh samica waxay maqleen udunaya labadaydaa dhagood waxay ka maqleen min rasuuliillah rasuulka ilaahi waxay ka maqleen sala allahu alayhi wasalam wahuwa yaquulu isagoo leh man iddacaa ruuxa sheegta aban aabbo filislaami islaamka dhexdiisa ku sheegta hayra abihi aan aabihii ahayn qofka islaamka dhexdiisa isagoo muslim ah aabba aan aabbihiisa ahayn ku sheegtee ku abtirsada yaclamu isagoo og annahu aabbahani hayru abiih aabbihii inaanu ahayn faljannatu jannadu calayhi isaga xaraamun waa ka xaaraan faqaala abubakrata abubakra markaa waxauu yidhi waana samictuhu anna waan ka maqlay xadiidka min rasuulilaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam anna rasuulka ilaahay ka maqlay buu yidhi marka halkaa waxaa laga fahmaya abubakrana inuu arrintaa ka xumaa oo ku diidanaa raallina aanu kaga ahayn waayo abu cusmaan wuu markhaati firo wuxuu yidhi alla ilaha xadiiska ana nebi moxamed ka maqlay sala allahu calayhi wasalam khulaasadu markaa waxay tahay qofku aabba aan aabbihiisii ahayn inuu u nisbo sheegto ku abtirsado iska sheegtaa waxay tahay waxa weeyaan kabiira min alkabaa'ir jannaduna waa ka muxaram markaa jannadu waa ka xaaraan imaa awalan aw aakhiran labadaa midun bay ku dhici in waxa weeyaan looga jeeda awalan yani dee maca alfaa'idiina alawaliina baanu la gelayn waa haddii aanu qofku bannaysan oo uu ku dhaco dembigaa isagoon istixlaalu la iman dee ku gaaloobi maayo marka oo faqad kafaradu waa kufri camaliya maaha kufriga akbarka ictiqaadigaha ku gaaloobi maayo jannada markaa haddii laga qadiyo bilowga hore inuu la galo faa'iidiinta dee nihaayadiisa dambe wuu ku dambayn doonaa laakiin hadduu intisaabka noocaasa xalaashaduu bannaysto dee markaa waa kufri akbara abadiyan baanay awalan wa aakhiranba waxa weyaan markaa jannadii xaaraan ayaa ay ka noqonaysa marka waa arrin aan sahlanayn qofku inuu u nisbo sheegto aabba aan aabi inuu isaga abtirsado oo uu sheegto baabun man qaala liakhiihi kaafir qofka ku yidhaha walaalkii gaalow can abi darin abi dar waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaa raallaa kaadi anahu samica inuu maqlay rasuul allah rasuulka alla inuu maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh laysa min rajulin nin ma jiro kaasoo iddacaa u abtirsaday ligayri abiihi cidaan aabihii ahayn yacni nin ma jiro cidaan aabihii ahayn ku abtirsanaya walxaal huwa isagu yaclamu arrintaa u ogyahay ilaa hadduu jirose kafara waa u gaaloobayaa waman iddacaa ruuxa sheegta maa laysa lahu waxaanu lahayna falaysa mina annaka naga mid ma aha qofka sheegta waxaanu lahayna naga mid ma aha yacni laysa calaa hadyina wa ariiqatina qof waddadayadii iyo sunnadayadii haya ma ahe waa ka baydhay walyatabawa hana ka diyaarsada maqcadahu meesha uu gelaya min annaar naartaa ka diyaarsado waman dacaa ruuxa sheegta waman dacaa ninka ugu yeedho dheh rajulan nin bilkufri gaalnimo ugu yeedhay yaa kaafir iska yidhi gaalow aw qaala ama yidhaahda caduw allah yaa caduw allah cadowgii ilaahayow walxaalna sidaa yidhaahda laysa kadaalika sidaa aanu ninkaasi ahayn ilaa hadday taasi dhacdose xaara calayhi kelmaddii yani kufriga ee uu ku idlaaqay isaga ayay ku soo noqonaysaa marka waxa weeyaan ama waa lizajri oo zajrin laga zajrinayo darteed ee maaha inuu ku kufriyayo ama xaqiiqa ahaan baabay da ugu soo noqonaysaa oo arrintan takfiirka muslimiinta uu gaalaysiinayo yacni isagoo og khutuurada iyo halista ay leedahay hadduu iska bannaystay dee waxa weeyaan oo istixlaalba uu gaadhay kelmaddaasi dhulka u dhici mayse isagunbay ku soo noqon kelmad dhul u dhacaysa kelmaddaas ma aha waa kelmadiisa kusoo noqonaysa sidoo kale intisaabkii ilaa kayri abiihina iyadana kufri ayaa xadiidka uu ku tilmaamay tafsiilkii aynu soo sheegnay ayuunbaa ku jira bal markaa ka waran waxa weeyaan hebel hebel ayaad iska qorato weligaay allah ad u abtirsanaysaa kumana dhalinba adu waaad haddaad doonto dhe shaqadii iyo camalkiiba igaga xidhan waa arrin aad iyo aad u khatar badan oo halis weligaa allaha wax alla wax kuu baahiyiyo daruuro iyo laf kuu qabato iyadoonay jirin ilaa goorma ayaad ina hebel hebel ahaanayso waayo halkan markaad timaadana ina hebel hebel baad halkii california maraad ku noqotana ina hebel hebel kalaad waa arrin wallahi dhibaatadeeda oo u baahan dadka muslimiinta inaanay fahashan alintisaab ilaa kayri ilwaalid cidaan aabba ahayn inaad weligaa allaha iskaga qonaato baabun ayu dembi akbaru baabkana waxa uu ka hadlayaa dembi dunuubta keebaa ugu weyn can cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radi allahu canhu ilaa raalakaadi qaala inuu yihi qaala rajulun nin ayaa waxa uu yidhi marka riwaayadan waa la ibhaamiyo qaala rajulun un baa la yidhi laakiin waxa weeye dee riwaayaadka kale waxaa ku cadayd ibnu mascuud inuu masaa'ilku leeyahay waa ibnu mascuudun qaala rajulun nin baa waxa uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow ayu dembi dembi dunuubta keebaa akbaru ugu weyn cinda allah ilaahay agtiisa qaala waxa uu yihi an tadcuwa lilah ilaahay waa inaad ugu yeedho niddan wax u dhigma inaad yacni shay aada barbar dhigayso ilaahay aad ugu yeedhood u yeesho waalxaal huwa rabbi khalaqaka uu ku abuuray akbaru alkabaa'ir waa inaad ilaahay cid u dhiganta ood barbar dhigtood kala mid dhigayso inaad u yeesho isagoo rabbi khaaliqaagii ah qaala wuxuu yihi uma ayun haddana keebaa ku xiga qaala wuxuu yidhi an taqtula waladak waa ilmahaaga inaad disho makhaafata an yatcama macak inuu wax kula cuno adoo ka cabsanaya ilmahaagii oo disho waxbuu kula cuni darti ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياك نحن نرزقهم وإياكم مش نرزقكم بأرض آه نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا مركا الشاهد إلهي وحول وأبتين يا أولادي إنها الله يمنع نحن نرزقكم وإياهم إذن كي إياك معنك إذن أرزاقنا ويوما من دابة إلا على الله رزقها yani dhulka wax dul socdaa ma jira dad iyo dunyo ilaa ilaahay baa arsaaqadooda ay saaran yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha wakacayin min daabati laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaakum wahuwa samiicu lcaliim marka maadaama rabbi uu yahay huwa arazaaq oo asmaadiisa ay ka mid tahay alrazaaq ka wax arsaaqe wax quudiya alle uu yahay dee cabsi aad ka cabsanayso quudintii iyo arsaaqadii inaad ubadkaaga unlayso ma ah waay maxaad soo hoosgelaysaa maanta de ubadkii jaahiliyadii cardada haddii laga koroon ubadka nolol lagu aasayn laakiin haddana si kayru mubaashir oo dadban in la yidhaahdo ubadkiiba waan iska mudayaayo si aanan laba ama mid inaan dhaafiyo ma rabo waayo ubadka waxbarashadoodii daryeelkoodii cuntadoodii halkeen ka helaya hadday socdaanun marka xad baan u samaynaya calaa kullin taxdiidu nasli in la yidhaahdo tafkiirka iyo taranka xad mucayana lagu joojinaya laba ama saddex sida gaaladu ay yidhaahdaan wax xaaraan iyada lafteeduna kama dhacdo tan waayo nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi tazawaji alwaluudata alwaduuda fa inii mukaafirun bikum alumama yowma alqiyaama war guursada yani waxa weeyaan kalgacalka iyo dhalmada badan guursada oo xataa hooyadii in la hidaraaco ilan hooyadeed iyo habaryarteed iyo dadku waxa weeyaan waxaa jira waxyaaba ay iska shabahaan ama kala dhaxlaan oo wiraasi ah oo hooyada dhalmada badan ama habaryarta dhalmada badan inateeduna waxaa laga yaaba inay sidaa noqoto oo ay raacdo inay khilaaftona waa dhici karta laakiin waa astaan dee lagu aqoonsan karo ama lagu tilmaamsan karo marka nebigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi war waxaad guursataan ta dhalmada badan ee kalgacalka badan islaamki iyo ehelkiisa jecel waayo maalinta qiyaamaan ummadaha idinku faanaya marka nebi moxamed ummadiisa wuxuu ku booriy ku dhiirigeliyey nasliga iyo tafsiirka inay badiyaan waayo qiyaamaha ayuu ummadaha kale ugu faanaya ummatu moxamed sal allahu alayhi wasalam marka tarankii badiya la yidhi ha la xadeeyo yaanay laba dhaafin de waa fikir gaal maha fikir islaam waana muxaram inaad tidhaha ama waan iska mudaya ama waan iska xidhaya culimmadu markaa waxay kala duwaan laba shay taxdiidu nasli iyo tandiimu nasli taxdiidu nasli waa muxaram sida qatlu lawlaad muxaram u yahay inaad tidhaahdo xad baan u samaynaya laakiin waxa bannaan oon la mid ahayn tandiimu nasli inaad habayso nidaamiso yani tarankaaga iyo ubadkaaga markaa dee habayntuna ilaahay baaba habeeyey walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamileyn maalan caruurtii inay laba laba sano u dhaxaysoy kala koraan oo naaska ay isu banneeyaan oo kani markuu naaskii laga guriyo ee labadii sano ay u dhammaato waxa weeyaan kii kale uu calool galo inay tartiibtaasi u dhaxayso waa nadaam fiican oo wanaagsan markaa dee qofkii hadduu xanuunsado oo daruura iyo cillo kaloo caafimaad ay keensatana in caruurta laga joojiyo iyaduna waa halkeeda kala habayntaa in muddo mucayana iyo faasil loo dhexaysiiyana wax dhibaata a ma leh sida maslaxo ay moodaan aabbaha iyo hooyadu laakiin in la yidhaha tafkiirtii waa la xidhayaa waa muxaram iyadu qaala waxa ihi uma ayun haddana kee ku xiga qaala waxa ihi an tuzaaniya xaliilata jaarig inaad jaarkaaga haweenaydiisa ka zinaysato baladee jaarkaaga yani xaliilo waxaa loo yidhi liannaha taxilu lah dee waa zawjadiisa xalaasha u ahay markaa jaarkaaga ta xalaasha u ah waa ooridiisa e inaad ka zinaysato iyadoo zinadu ay mar walba xaaraan tahay ta jaarku haddana waxay uga sii xad jirtaa waayo jaarku xaq dheeraaduu kugu leeyahy waxaa laga yaabaa ubadkiisiiyo ooridiisa inuu kugu aamino khiyaamada aad khiyaamayseed u daba martaa waa min akbar alkabaa'ir marka way ka fool xun tahay ta zinada meel fog aad ka soo sinaysanayso taa jaarkaaga ayaa ka fool xun kana dembi culus faanzala allahu ilaahay waxau soo dejiyey caza haaliba wa jalla weynaaya tasdiiqaha arrintan rumaynteeda ilaahay wuxuu u soo dejiyey qowluhu tacaala hadalkuu rabbi yidhi waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun rabbi waxau yidhi waaladiina kuwa laa yadcuuna maca allahi ilaahay aan la caabudayn ilaahan aakhara ay macbuudan aakhar macbuud kale aan la caabudayn rabbi ee ilaahay cibaadada u barax tiraya walaa yaqtuluuna oo aan dilayn annafsa naftii allatii taasoo xarama allah ilaahay oo xarimay ilaa bilxaq xaq mooye si kale aanu dilay oo dee nafta xaq lagu dilayaa waa ama qisaaskii ama riddadii iyo wixii lamidka ahaa ama asayibu zani waay nabigu sal lay slam wakilaha laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa alaa marka annafsu binafsi wasayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca marka xaqa waxaa looga jeedaa inuu isagu xuduuddii dhiiggiisa danaynaysay uu gala mooye yani si kale aanu dilin ilan haddii xuduuddaa galo dilka la dilaa waa bilxaq biayr ilxaq noqon maayo marka walaa yaqtuluuna aan dilayn annafsa nafsi allatii taasoo xarama allah ilaahay uu xarimay dhiiggeeda in la daadiyo ilaa bilxaqi xaq mooye oo walaa yazinuuna aan zinaysanayn yani cibaaduraxmaanta sifaadkooda taasaa ka mid ah inay tawxiidka xaqiijiyaan oo nufuusta dhiigooda la xarima ay dhowraan oo zinada iyo dhaqan xumadana ay ka dheeraadaan waman yafcal daalik haddaba kuwa waxaa sameeye lasoo sheegay zinadii qatligii shirkigii madkuuraadkaa kuwa ku dhaca yalqa waxay la kulmayaan asaamaa dembi ayay la kulmayaan ilaa aakhir ilaayaat marka macnaha yani intan ay tilmaantay aayaddu oo tawxiidkii iyo qatligii iyo zinadii saddexdiiba aayadday ku soo arooreen altawxiid walqatli wazina saddexdaba aayaddii ayaa ka warantay oo tidhi sifaadka cibaaduraxmaanta waxaa ka mid ah inaanay muxaramaadkaa la iman kuwa yani muxaramaadkaa ku dhacana dee dembi weyn ayaa ay la kulmayaan wallahu aclam